magacaygu waa abdilcajiis maanta maray abu sacadu hayd labadii duhurnimo ayaa waxaa magaalada soo galay ciidamo ka tirsan kuwa somalilan kadibna halkaas ay ku qabsadeen nin ganacsada kamida ganacsada magaalada kadib shacabkii ayaa kacay qoryaha la gurtay marka nimankaas xabadba ka dhacday halkaas khasaaraha dhinaca dadka shacabka soo gaaray waxa weeye laba nin oo dhimashaa waxaa nin oo dhaawaca nimankan somaliland intaan hadda ognahay afar nin oo dhaawaca iyo laba dhimashaa maxay sababta ay ninkaasi u qabanayaan ciidamadaasi ninkaas sababta la garan maayo ninka waa nin maxaa ahay magaalada xagga weliba lafcaanood ayuu ka yimi maanta siduu ninkan meheradiis ka fadhiyo ayay soo qabsadeen kadib odayaal ayaa la hadlay waxay ku dhaheen ninkan maxaa ku wataa ninkan waa xeelayaaba yidhi sabab lagu tiro ninkaasan hadda ku sheegi karnaa ma jirto waa iska lahayn baanbaansi iyo iyo iyo iyo dagaal qaawan buu ahaa
waa tahay bal ninkii aad sheegteen xiisadu ka dhalatay isaga haatan ciidanku ma kaxaysteen mise waa xoraasoo magaaladu ku sugan yahay may may waa laga reebay waa laga reebay waa lagu dagaalamay ma kaxaysan ninkaas maysa kaxaysan
waa tahay guud ahaan caawa haatan aad ila hadlaysid oo habeenimaha bal ka waran xaalada guud ee dhanka ganacsiga isku socodka bal ka waran xaalada guud ee magaalada kalabeer waa sidee xaaladda magaalada guud ahaan way kacsan tahay haddana shacabkii ayaa ku sugan shacabkiiyo hubaysan ayaa ku sugan gudaha magaalada magaaladu waa iska bandow meherdi waa la xidhay waxaa loo diyaar garoobay sidii nimankaas cadowga ee kusoo duulay shacabka magaalada sidii laskaga dhicin lahaa marka nimankii ciidamada somaliland wena hadda so waxay ku noqdeen fadhiisnimadoodi hore marka waxaa anigana hadda dadku waxay aada loo hadalhayaa dhacdadii maanta ka dhacday ee foosha xumay degmada kalabay
haye bal dadkii dhaawacmay bal ka waran haata iyaga xaaladahooda xaggee baa la geeyay ayaa dadkan shacabka soo gaaray laakiin waa tahay bal waxaad nooga warantaa marka laga yimaado khasaaraha nafeed ee ka dhashay dagaalkaas ma jiraa khasaare hantiyeed oo dadka shacabka ay soo gaaray
waaweyn runta waxaa jira guryo badan oo dunida jira oo rasaastaa waxyeelaysay guryaha hadda khasaaraha la taaban karo ee dadka shacabka soo gaaray gurgurtay guryaha lagu garaacay madaafiicda yaa ku garaacay madaafiicda marka ciidamada somaliland
haye bal ka waran marka ciidanka somaliland waxaa sheegtay inay fariisimahooda ku noqdeen ma waxaa jira cid kamid ah dadka waxgaradka ah ee magaalada kalabeyr oo ayagu kala dhex galay ciidanka shacabka miyaa jira
waxaa jirta in loo tegay odayaasha magaaladu ay u tageen qaar kamida saraakiisha kusugan degmada kalabeyr ee ciidamada somaliland hogaaminaysa kadib waxa waxay waxaa laga hadlay xaaladda guud ee magaalada iyo nimankan warka ka yimid oo weerarka soo qaaday inkastoo weerardaas sheegaya inaysan xitaa saraakiisha somaliland ee kusugan degmada kalabay aysan warya wacaal ku hayn barnaamijka oo ninkan ku socdo ninkan oo caar caara ninkan maasakaaka ciidanka watay
waxaa jira warar sheegaya in ciidanka somaliland ay muddooyinkii dambe deegaanadaasi ka wadeen dadka shacabka inay ka aruurinayeen hubka sharci darrada ay wataan arrintuna ay taas ka dhalatay bal arrintaas maxaad nooga sheegi kartaa
walow ayaamo hore xiisadood ka jir jireen oo deen labadan beelood oo dagaalku dhex maray ayay nimankaasi dadka qoryaha ka qabqabanayeen laakiin muddooyinkii dambe had wax barioo la qabtay ma jirin laakiin kolba cadaadis badan ayaa jiray ay nimankaas somaliland ay ku hayaan dadkaas hadeertana dad maanta ninkaasi sarkaalkaas caro lagu magacaabo oo qabtay oo dadkii shacabka magaalada ahaa hadeer xerada la geeyey waa la soo daayay goor dadka maxaabiista uu magaalada ka qabsaday carruurta u badnaa carruurta u badnaayeen